الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا النوع التاسع المرسل نوع السجالات أنواعدي حديث كوامدي مرسل كيوي والمرسل كو xagga luqada ishtiqaaqiisii halka laga soo qaatay waxay yidhaahaan waa min alirsaal oo bimacna aliطlaaq ah irsaal oo sii dayn iyo inaan wixii waxba lagu qeydin lagu xidhinee lasii daayo ah faina arsalna shayaadiin cala alkaafiriina tauzuhum aza waxaan ku dirno on kusii daynoon ooda uga qaadnayba dee kuwa shayaadiintii kuwa gaaladaaba waxaana dee halkan kuba sugan xadiidka sanadkiisii laguma wada qeydin munaasabada lamada macno ka dhaxayn laguma wada xidhin ee qeyb sanadkiisii ka mida ayaa ka maqan oo lagaba sii daayo o laga idlaaqay bal ishtiqaaqyo kale oo munaasabo lalena way sheegaan culimmadu ee mursalkii ayuu de nowcii ama mursalka ayaa halkan inoogu iman ama xagga istilaaxo waa kano wuxuu yihi mualifku itafaqa waxay isku waafaqeen culamaau dawaa'ifi kooxaha iyo dawaa'ifta culimmadoodii waxay isku waafaqeen oo bal masalan muxadisiintii iyo dee keyrkoodba waxay isku waafaqeen calaa ana qowla ataabiciyi taabiciga qowlkiisa alkabiiri weyn qowlkiisa uu ku qowlayo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama kada aw facalahu amase rasuulka ilaahay baa saa yidhi qowlka taabici weyne uu ku qowlayaa yusamaa in lagu magacaabayo mursalan mursal lagu magacaabayo taas bay isku waafaqeen oo wuxuu leeyahay horta bal haddaan eegno culimmadii kala duwanayd ee lahayd muxadisiin aynu kii fannigoodii joogno fuqaha iyo usuuliyiinba waxaa iyagu ay isku waafaqsan yihiin taabici weyn qowlkiisa uu ku qowlo rasuulka ilaahay baa saa yidhi ama sameeyey bal mursal waa lagu magacaabayaa lama dee suurooyinka kaleenka ahayn iskhilaafkooda iyo waxyaalaha ay ku kala magacaabeen waan arki doona kaarta taabiciga weyn taabici dee tacriifkiisna kitaabka inoogu iman waana waxaad garanaysaan oo iyada halkaa uma baahnin aan adigu sheegno laakiin laba qeyd baa la socday maka cibaarada nawowi markaan eegno mid wuxuu ka cabiray waa ta hore calaa ana qowla taabiciyi taabiciga qowlkiisa oo markaa ay noqonayso in waxa weeye oo taabicigii dee qowlkiisii uu ku qowlay hadalka inoo soo socdo uu yidhi oo kale maxay uu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi aw facalahu ama sameeyey bal marka waxaana ay tahay dee kollay bal qowlkii iyo ficilkii hadduu sheegay imaka taabici weyne hadalkaa uu odhanayo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam taqriirkii rasuulka iyo wixii dee taqriir ahaayee saxaabigaasi uu amee taabicigu sheegay amase in sifo iyo rasuulka ilaahay khalqigii ama khuluqii uu kaba waramay taabici isagoon dee saxaabigii sheegin taabicigiibaa hadalkii wateen ayaa dee xasrigan imaka halkan qowlkii ama ficilkii lagu qowl markaa in lagu xasriyey kuba yar baxaya hadduu taabicigu sheego rasuulka ilaahi agtiisa wax lagu sameeyo ogolaaday oo u sugay ama uu taabici kaba waramo rasuulka ilaahay akhlaaqdiisii fiicnaydee ilaahay siiyey ama khalqigii iyo suuradiisii dee isha laguba haleelayo rabbi kuba abuuray uu kaba waramo cibaaradan ma hoos imanayso way ka baxsanaanaysaa dee kuwaasna mursalun waa lagu magacaabaya markaasaa waxaa mudnaydba si ay barhkood kaba cabiraan wixii taabiciu idaafeeya iyadoo la idhaha rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh idaafo waayo idaafadii umuurahaasoo dhan bay noo shamminoo taabici wixii uu idaafeeyuu rasuulka ilaahay u tiiriyo ee markaa ama qowla ama ficila ama taqriira bal markaa ama dee waxa weya wasfigiisiiba ah waxaa la odhanayaa mursal baa la odhanayaayo bal markaa taasaa tacdiirkaa ka caamsan ee xagga idaafada si ay umuuraha u shamaysaa horta muddaydoo taas iyadu waa mid arrintan kale alkabiir uu yidhi kabiirka horta taabiciga weyn waxa uu yahay waa ninka saxaabo kale badan soo gaadhay ama markaa riwaayadan iyo cidda uu wax ka wariyee mashaayikhda wee sheekhyadiisii wax ka wariyaana ay saxaabada u badan yihiin ayaa la yidhaha taabici weyn la yidhaahaa oo macnaa dadkan uu la kulmay ayaa dee saxaabo badan buu la kulmay markaa sheekhyadan uu wax ka wariyey u sheekhyadaa cilmiga uu ka qaatay intoodii badnayd ayaaba saxaaba ah kaasi waa taabici weyn amaa taabiciga yar sida mar dambeba cibaara ay noogu iman doonto waxa weeye waa ninka taabiciga ah ee dee saxaabadii in kooban kala kulmay mid iyo laba iyo saddex iyo afar dhib male adigu tiro macnaa welibana ay dee raggan cilmiga uu kaba bartee sheekhyadiisa intooda badanna taabiciintii ka waaweynayd iyiin saxaabadii waxwaa ka wariyo waa kan arko sidaasaabuu taabici ku noqday oo waxwaa ka maqlay laakiin dee waxa weeyaan riwaayaadkiisa intooda badan ayaa taabiciintii ka waaweynayd ah taas baa isagu waxa weeye isna taabici yar laydhaah marka halkana qeyd baa jiro ee taabicigii yaraa ee asxaabta in yar ka arkay sheekhyadiisi yar marka ay u badnaayeen taabiciintii kasii waaweynayd marka waa inaan riwaayadoodii la odhan ahayn mursal la odhan ahayn ayaa cibaaradanna laakiin dee wuxuu ka dhigay taasi horta waxay isku waafaqsan yihiin inuu yahay waayo ta kaleed barhkood baan ku magacaabayn mursal oo dee magac inoo soo socda kuwa magacaabaya taasba wey xaafidn xajar baana wuxuu yidhaha waa hadalkii dee ibnu salaax siduu kuba qaydaye khaasatan culimadii xadiidka ama jumhuurtoodii tay kuba sugan yihiin waxba waa inaan kabiir lagu qaydin iyada halkan marka irsaal lagaba hadlayo bal wuxuu yidhahaa axad dee culimada ka mid oo si sariixa ama cad ugu qayday inuu ninka riwaayadiisa mursal lagu magacaabaya ka wen yahayna maba arag buu yidhaha walow ibnu cabdilbari qowm uu ka soo naqliyo dee markaas laarta aanu tasmiyo ama magacaabin shaaficina marka uu mursalka kaba hadlaya ictidaad hadduu helo iyo wax xogeeyo la xujaysanayo ayuu taabiciga weyn ku qayday laakiin xagga tasmiyada sida kitaabkiisa risaalaba kuba sugan ama hadalkaa dabadi ee qeydkaasi lamay socon bal markaa iyadana waxa ku yar sugan intaa weeye اتفق علماء الضوائف على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله كذا كذا أو فعله يسمى مرسلا بل كان مرسل بال أورانيا فإن انقطع هدوق قبل التابعي تابعي هرتي أو دعوي واحد من رواد كومدا أو أكثر أمس وحويان مد وحكبدا taabiciga hortii haddii mid ruwaadii ka mida ama wax ka badani uu dhaco taas oo uu sanadkii kaba dhaco dee cibaaradii ibnu salaax weeye taabiciga hortiina xaakim baana isagu saa lahaa oo hadalkiisii ooba kan dee isagii inoo magacaabi doona laakiin kollay dee hadduu taabiciga hortii ka dhacayo saxaabiga hortii uun waa taabicigii waxa maqanoo saxaabigii baa joogo saxaabiga hortii u ka dhacana magacaynoo soo socda uu ka dhexeeya una laakiin cibaaradani waa tacbiirkii de ibnu salaax isna xaakim ugaba horeeyey suu shaarixuba leeyahay isaga wuxuu leeyahay sawaabku wuxuu ahaan laha in la yidhaha qabla taabici qabla saxaabiyi halkan qaala alxaakimu xaakim wuxuu yihi iyo wagayruhu kayrkii oo min almuxadisiina muxadisiintii ka mid a macnaa noocaasin markaynu eegno qabla taabici amase dee sawaabka raajixa in ay halkan qabla dee saxaabi oo saxaabiguna waa la mid wixii hortii kaba dhacay laa yusamaa mursalan mursal laguma magacaabayo bal yakhtasu wuxuu gaar u noqonaya uu gooni ku noqonaya ama khaasuu ku noqon almursalu mursalku bitaabiciyi taabicigii waa biriwaayati taabiciyi taabiciga riwaayadiisii can inabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi uu kaba warinayo taasunbuu khaas ku noqonaya fain saqada hadduu dhaco qablahu taabiciga hortii waaxidun hadalkii hore baana weliba halkana inoogu sugan oo dee saxaabiga hortii wixii dhacayna waa munqadicaasuun ee wax kale laguma magacaabayo bal kitaabkanaanayn ee taqriibka ama dee tadriibka khaasatan dee amaayo waxa weeye nusqooyinkiisa qaarkood ee kitaabkaba laga soo madbaceeyo dabacaadka qaarkood oo nuskadan daarulkutub ilmasriya ama makhduudadeedu ay ku xafidan tahayba halkan qablahudan bedelkeeda qabla saxaabiya taale laakiin dee nusqooyinka qaarkood baa isanay dhacdeen bal haddaba haddii waxa weeye uu dhaco qablahu waa qabla taabiciyi dee inay taabici baa imika damiirku aqrab madkuur hadduu laamayo waa taabicigii saxaabiga hortii hadduu dhacno waa la mid baan leenahay waaxidun mid uu dhaco fa huwa munqadicun munqadic weeye wain kaana agtara hadduu mid ka badan yahay isku xigana fa mucdalun wa munqadicun mucdal iyo munqadic weeye bal hadalka waan kusoo yar wada laabi doonaa aan laqbad sidii hadalka wada socdo dhameeye walmashhuur bal xaakim iyo keyrkii waxay yidhaaheen waa hadalkii hore fa in inqadaca qabla taabiciyi waaxidun aw aktar on leenay qabla saxaabina waa la mid kol haddii bal matalan saxaabiga hortii ay wax ka dhacaan xaakim iyo keyrkii adigu muxadisiintii waxay leeyihiin intoodii badnayd kaa mursal ma odhanayno ee waxaan odhanaynaa munqadicoo mursalka waxay ku khaas yeelayaan aktaru lmuxadisiin wixii nin taabicii uu kor yeelo rasuulka ilaahay u kor yeelo salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u kor yeelo amaa kan waxay odhanayaan munqadic haddii uu mid ka bato cidda dhacdayna oo dee munqadicuna uu inoo iman doonaayo nooc ahaan ama nooca tobnaad buu inoogu iman insha allahu tacaala hadduu mid ka bato lababa uu noqdo iyo saddexa isku xigana waxaa la odhan dee mucdal iyo munqadicba waaye marka munqadica macno caama ama inqidaac dhammaantii aan ku xambaarno aan ku fasirno taasi waa siay muxadisiinta agtarkoodu qabaan waanakaa xaakim iyo keyrkii oo muxadisiina kaba soo naqliyey wuxuu la yihi markaa musanifku walmashhuuru laakiin taasi muxadisiinta agtooda sida mashhuurka ku haba ahaadee ka lagu yaqaanee ku shuuroobay fi lfiqi fiqiga iyo walusuuli marka la eego fiqi iyo usuul waxaa dhexdooda ama fiqiga iyo usuul kuba shuhroobay ana alkula dhammaan mursalun mursal inuu yahay oo amaa fuqahada iyo usuuliyiintu iyagu sida agtooda mashhuurka ku ah xadiidkii haddii uu taabici kor yeelo oo uu rasuulka ilaahi u kor yeelo oo dee saxaabiga sidaa u maqan yahay iyo haddii taabiciga uu kaba dhaco u saxaabiga hortii uu ruux kaba dhaco taabicigii ama taabicigiiba intaan la soo gaadhin saqad sanadkii uu ku yimaado dhammaanba waxaa lagu magacaabayaa mursalun baa la wada odhanaya oo mursalku markaa saqad kasta ayoo ku yimaada isnaadka ama xagga hore ha kaga yimaada ama xagga dambe ama dhex ha kaga yimaadee waa shamlinayaaoo mursal baa la odhan wabihi in saqad kasta iyo inqidaac kastoo sanadkii ku yimaada mursal la odhanayo ayuu qadaaca jasmiyuu gooyey alkhadiibu khadiib gooye bal in yar cibaarada dambe wandaysan wahada ikhtilaafun fi listilaaxi waalcibaare horta tacriifkii waan aragnay oo xadiidka nin taabiciya ama taabici weyn markaa laba qowl bay noqon bal qowlka raajixiina waa iyadoo taabicigii la idlaaqo u rasuulkii ilaahay uu idaafeeyo ciddii uu ka maqlayna aanu sheegin horta mursal baa la odhanayaa xukumkiisu waa inoo dambeeyaa taa iyada mursal dee haddaan eegno fuqaha iyo usuuliyiin iyo muxadisiinba way odhanayaan mursal waayo haddaan usuuliyiin iyo fuqaha eegnana saqadkii baa jira iyaguna saqad kastaba irsaal bay ka cabirayeen ama mursal muxadisiinna intooda badan noocay mursal ku khaas yeelayeen kaa weeye suurada wax khilaaf kama taagno waa kaa ka cabiray ittafaqa culamaau dawaa'if maxaa in yimi markaa halkan taabiciga hortii cibaaradan kolley waxbaa ku yar sugane waa ta aan sheegna shaarixuna uu ku baraarujinayo bal matalan ee haddii saxaabigii ma aha in adigu meesha uu ka maqanya ama taabic xadiidkii uu idaafeeyey rasuulkii ilaahay oo u tiiriyey ee saxaabigii intaan la soo gaadhin ayaa taabiciga dhacay ama taabiciga hortii baaba taabicu taabiciga dhacay taasoo sanadkii inqidaac baa ku yimi aan ahayn saxaabigii daraftaa isku waafaqsanaayeen mursal in lagu magacaabayo ahayn halka marka taas oo kale ayaa wuxuu leeyahy muxadisiinta agtooda sida mashhuurka ku ihi waxa weeye noocaa mursal ma yidhaahaan oo mursal ma odhanayaan kol haddii saqad digan ama dhicitaankan iyo goyitaankan sanadkii ay wax ka go-een aaduu yahay ee sanadka dhexdiisii ama intaan saxaabigii la gaadhinun uu yahay taas wax kuma magacaabayaan mursal ama waxay ku magacaabayaan munqadic dee haddii tiradu badnaato iyo mid ka badnaato isku xigaana mucdal way odhan bal munqadicuna haddii aan khaas laga dhigin oo wax caamo laga dhigo munqadicna waa la odhanayaa isna inqidaaci oo dhan mid shamliyo noqdo bal taasi waa suura oo markaa waxaa inoo soo baxaya muxadisiinta qowlkooda mashhuurka ah ama intooda badan ay ku tegeen waa inay mursalka iyo munqadica ay farqi u dhexeeyo la kala duwo oo irsaalka waxay ku khaas yeelayaan taabici waxa uu rasuulka ilaahay u kor yeelay inuu saxaabigii sheegin inqidaacana waa in taabicdee saxaabiga hortiyoon wixii saqadee yimaadee laakiin keli ah mid ah markay istilaaxooda ku socdaan ama kaba acamsan oo dee haddii mucdalkii na la idhaha munqadicu hoos imanaya baltaawen horta taasi waa sida macruufka ee muxadisiinta agtooda ah laakiin arrinku ma aha muxadisiintu inuu qowlkoodu sidaa wada yahay camalkooda iyo markay ku dhaqmaana taa yahay ee dawaa'if muxadisiinta ka mid a ayaa jira oo iyaguna usuuliyiinta uun dariiqa kuba socda oo inqidaacii sanadka kuba yimi ku magacaabaya irsaal waxaa raggaa ka mida bukhaari oo kale oo meelo kitaabkiisa kaba mid ah ayaa xadiis uu warinayey ibraahim unakaci oo abi saciid alkhudri kaba warinayay ayuu ka cabiray xadiiskani matanka kitaabkiisa mursal weeye macnuhuna waxa ay tahay ibraahim unakaci abu saciid kamuu maqlin oo ma soo gaadhin oo halkaasaa inqidaac jira saxaabigiina waa joogaa abi da-uudna bardee kitaabkiisan madbacaysan ee maraasiisha ee uu axaadiista mursalkaa kuba arooriyo in badanoo kaba midi waa inqidaacuun oo laba ruuxoon kulminuun riwaayadood buu misaalka ama axaadiista mursalkuu soo aroorinayo ba markaa weyn abu zarcaya abu xaakimiya iyaguna waa saasoo axaadiis kala duwan bay ku xukumeen inay irsaalnimo ugu xukumeen iyadoo inqidaac jiro tirmidina waa saas oo kale oo dee bal matala iyadna wataan bal markaa waxaa aadna uguba badan iyagoo kaba cabiraya fulaan can fulaan mursal muxadisiintu ujeedadoodna ay tahay may kulmino ama waxmay kala maqlino markaa isnaadkaa jiro hadday leeyihin xasan albasri can caliyin waa mursal oo kale ama waxa weeyaan dee dad badan oo saxaabay tiriyaanay ka dhigaan inaanu wax kaba maqlin ama siday barhkood qabaan walow la helayo riwaayaad uu ka maqlay mujaahid can caaishata mursal macnaa inqidaaca jira weeyo bal waxaan leenahay muxadisiintuna way isticmaalaan taas oo warisiyaalo kala duwanna way u isticmaalaan bal markaa iyagana waa laga helayaa qowlkaas laakiin qowlkooday u badnaayeenee mashhuurka waa kan imika inoo yaala bal taas iyadu waa usuuliyiintu laakiin iyagu irsaalka dee axaadiista markay musnad iyo mursal u qaybiyaan irsaalku waa xadiis kasta oon sanadkiisu xidhiidhinba markaa kii ay isku waafaqsanaayeen inay taabici kor yeeleen waa mursal kan muxadisiintu munqadic ama mucdal ama mucallaq ay odhanayaana agtooda mursalunbuu ku wada yahay oo iyagu irsaalka inqidaac kasta ama saqad kasta ayay u isticmaalaan bal intaas weeye imika inta halkan inooguba sugan kolley waxyaalo kaleo dib mar lagu laabmi doonaana way jiraan mar kale lama sheegi doona insha allah bal yakhtasu markaa taasi waa wlmashhuuru fi lfiq walasul ana kula mursal wabihi qadaca alkhadiib khadiib oo dee muxadisa dee faqiihna waa ahaaye cilmigan xadiiska ama mustalaxana raggii cinaayada weynuu lahaaba kifaayadiisiiyo wuxuu jasmiyey dee in xadiidkaa sanadkiisa ay wax ka dhaceen dee lagu magacaabaya mursal wahaadaakana arinkan ah ma munqadic baa la odhanayaa mise waa mursal ee fuqahiya usuuliyiin qowlalkoodii mashhuurka ay ku kala baydheen halkani ikhtilaafun iskhilaaf weeye fi listilaaxi waalcibaarati xagga cibaarada laga cabiraya iyo magacowga iyo tasmiyada ay isku khilaafeen ee laakiin wuxuu leeyahay xagga xukumka marka la eegayo waxa ka dhalanaya iskuma khilaafsana way isku waafaqsan yihiin taase laakiin inkee ma mursal baan odhanaynaa mise mursalka nooc baan ku khaas yeelaynaayoo munqadic baan odhanaynaa waa magacii loo bixinayeun waa cibaaradii laga cabirayeun laakiin xagga macnaha ama xukun markay noqoto dee dhammaantood baa markuu mursal yahay xadiidku ama inqidaac uu ku jiro muxadisiinta agtooda waa xadiida daciif oo xujo kuma aha usuuliyiintana walown arki doono dee bal hadalkood iyo khaasatan irsaalka laakiin inqidaacan kale iyo waxa weeyaan agtooda xujo kuma aha oo kol haddaan la xujaysanahayn ee xaggan tasmiyad iyo magacu bixintu dhib ma laha oo kuwana mursalkii waxay ku khaas yeeleen ee kaa uu yidhi way isku waafaqsan yihiinba ama taabiciga wixii uu idlaaqo fuqahadiina way caam yeeleenun waxaanan leenahay muxadisiinta agtooda kuwa caam yeeleena waa jiraan arrin kaleo dee kolley munaasab ayuu ahayd marka dambe munqadica gaadhna inaan sheegna laakiin kol hadduu mubaaxisiiba ay halkan ku soo aroortay waxaa jirta markan muxadisiintu ee xadiidka uu mursalkaa ay ku khaas yeelayaan wixii taabici rasuulka ilaahay u kor yeelo ay markaas saa daraaddeed ku kala farqinayaan oo dee mursalkuna uu nooc gaara noqonayo munqadicuna wixii saxaabiga ka soo horeeya uun haddii ruux ka dhaco ama laba ruux iyo saddex ay ka dhacaani aanay isku xigin istilaaxooda mashhuurkiiyo in munqadicii lagu magacaabayo markay taasi jirtaa waa marka labada ismi la isticmaalayo mursal iyo munqadic taay muxadisiintu isticmaalayaan laakiin markay ficilkan dee mushtaqa ay isticmaalayaan inqadaca ma isticmaalaan masal ahaan dhammaanba waxay u isticmaalaanuun arsala oo arsalahu fulaan bay odhanayaan hadduu dee taabicigiisaa yahay haddii uu halkan oo kale ee dhexda labadinoo kala maqlin arintu ay tahay iyadana arsalahu fulaanun bay xadiidkii odhanayaanoo markay ficilka isticmaalayaan mushtaqa inqadaca ma isticmaalaan waana ficildeeba waxay isticmaalaan ama dee qadaca oo kalena haddii aan eegno ficilkiisii aan dee masiidka ahayne mujaradkaa ee waxay isticmaalaan waxa weeye arsala saa daraaddeed baa malaa rag muxadisiinta ka mida sida xaakim iyo oo aan bal umuuraha aan kala farqin ama umuuraha aan u baraarugin ayaa wuxuu ka cabiray rag muxadisiini inaanay kala soocinba irsaalka iyo inqidaaca aanay saa dee istilaaxoodii badnaahaa laakiin arrinku maayo waa markay ficil isticmaalayaan waxay isticmaalaan arsala ayaa isticmaala marka haddii dee meelaha kala duwan arsalahu fulaan ay tahay ficil ay tahay maaha un suuradu kuma khaas noqonaysa un suuradan taabici kor yeelay muxadisiinta agtooda waayo inqidaac kastaba cibaaraday ka cabirayaan marka ay ficil tahay arsaluu bay isticmaalaan waana arin uu ku baraarujiyo si fiicanna uu caddeeyo xaafid ibnu xajar kitaabkiisan yar ee sharxu nuqba ama nusa uu ku caddeeyo markuu meelahan kaba hadlayo oo taasiina xataa waxaa la arkaa nukadka inaanu cibaarada soo naqlin wahada ikhtilaafun fi listilaax walcibaara waama qowlu zuhriyi zuhri qowlkiisa iyo wagayrihi kayrkii wa min siqaari taabiciina taabiciinta raggoodii yaryaraa kawa mida zuhri waa imaamkii shairka moxamed ibnu muslim wuxuu leeyahay zuhri iyo raggii dee la dabaqada ahaa ee taabiciinta kuwoodii yaryaraa kaba mid ahaa waana ta aan sheegnay zuhrina waa nin taabiciinta kolkol bay dee dabaqaad badan dhigaan barhkoodna dabaqaad kooban bay ka dhigaan hadi waxaana aada u mashhuura imaka oo khaasatan raggan imaka dee wax taxqiijiy iyo mukharijiinta iyo raggan dambe iyo kuwa kaba horeeyeyba de xataa qarnigii tobnaad iyo sagaalaad iyo aan arkayno saaxib daliil faarixin iyo keyrka in la isticmaalo taqsiim ama uu leeyahay xaafid ibnu xajar oo iyagoo dee inta taabiciinta iyo iyo raggii ka dambeeya dabaqaad loo qaybiyo kutubtaad ku arkaysaa marka dee waa aragteena ninkii kutubta alacday markuu tarjamo ruuxa la dhigto in laga cabirayo min athalitha min alraabica min alkhamisa cibaaro sidaasa ila ataasaca taani cashara laga soo garo ilaa labiyo tobanka balse koobaad saxaabadu kaba dhigaaye laakiin cibaaraadkaa kutubta kusoo noqnoqota marka ay nin tarjamadii dhigayaan ay ka cabirayaan waa qolada saddexaad ama waa taas qolada koobaad markan ka saarno labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo shanaadba cibaaradiisa waa kitaabkiisa taqriibu tahdiibna si uu ku socday ee dee kitaabkii markuu shuuroobay culimadii ay qaateen afartaas baa taabiciintii ka mida marka haddii laga cabiro taabiciinta qolada labaad waa taabiciintii waaweyneyd bay noqon hadduu saddexaad ka cabiro waa kuwii dhexe sayd musiiriin iyo xasan albasri iyo hadduu afraad iyo shanaad kaba cabiro iyaguna waa yaryari e laakiin afraadna ee kolley riwaayaad kala diday bay saxaabadii u yeelanayaan shanaad kuwa kaba cabiraana waa kuwa ama mid iyo waxyaalahaas dee ru'ya un ay u sugnaatay saacmash iyo amtaashiya nin saxaabi ay arkeen hadday doonaanba riwaayaba ma laha iyo isagii wax kaba maqleen laakiin saxaabiga way arkeen oo khaamisu kaba cabira saacmash iyo amtaashi bal markaa siqaaru taabiciin adigu dee qola ka yaryar oo marka la eego taabiciinta si haddana sheekhyadiisa badan waa raggii ka waaweynaaye fuqahadii taabiciinta haddaba zuhri iyo keyrkii oo siqaaru taabiciina qowlkooda ay odhanayaan qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam falmashhuuru qowlka mashhuurkii waxa weeye cinda man waa dadka iyo duulka agtooda khasa uu ku khaas yeelay mursalka wey khasa almursala mee bitaabiciyi mee khasa uu khaas yeelay oo dee mursalkii bitaabiciyi biriwaayati taabiciyi taabici riwaayadii ku khaas yeelay oo khasahu mursalkii baan u celayna ujeedadu mursalka la odhanaya ka dhigay inuu yahay wixii taabici kor yeelo ee cid kale waxay kor yeesho aan mursal ku magacaab ahayn annahu isagu mursalun annahu waa waxa uu dee qowlkaa zuhuri iyo keyrkii ee uu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam mursalun isna inuu mursal yahay kalkabiiri ka riwaayati lkabiiri taabicigii weynaa riwaayadiisa oo kale bal taas weye waqiila waxaa la yidhi laysa bimursalin taabici yari waxa uu rafcinayo ama idaafaynayo rasuulka ilaahay u kor yeelayo lama odhanayo waa mursal laguma magacaabayo bal munqadicun kaasi isagu munqadic weeye maxaa halkan waa ti aan soo sheegnay cibaarada alkabiir waxaa ku sugnaan lahinay jumhuur lmuxadisiin kuma qaydaan kabiir ee mid yar iyo mid weynba kol hadduu ninku taabici yahay rasuulka ilaahayna wuxuu fiiriyo ciddii uu ka maqlee waasidadiin aan u sheegin mursalun baa la odhanaya laakiin dee waa taa qoloynu aynu soo aragnay inay qowm iyo ibnu cabdilbariyo kaba soo naqliye inay taabiciga weyn kuba qaydeen haddaba wuxuu leeyahay markaan mursalka ku soconay istilaaxii muxadisiinta intooda badan ee ahaa taabici wixii uu kor yeelay taabicigaasi hadduu taabici yar yahay intooda badan dee saan marka horeba soo sheegnay mursalunbaa isna lagu magacaabi laakiin waxaa jira qolooyin iyagu kaa ka dhigaya inuu munqadic yahay sababtay uga dhigayaanna waxa weeye taabiciga weyn waxaan idhi jullu riwaayati can asaxaaba riwaayaadkiisa intooda badan waa asxaabun buu ka wariyaa markaa dee waxaa ixtimaal aada u dhow ah inuu saxaabi uun cidda maqan ay tahay ama qolooyinkan taabiciinta yaryara ee riwaayaadkooda intooda badan waxaan idhi waa can taabiciin oo sheekhyadooda waxaa u badanba raggii ka waaweynaaye taabiciinta ahaa markaa marka uu rasuulka ilaahay xadiis u kor yeelo waasidadiina xadfo ama taas oo kale dee waxaa meeshii imanaysa yaa u badnaan jiray mashaa'ikhdiisa taabiciin baa u badnayd marka ixtimaal weyn baaba jiro ah inaanu saxaabigii dhicine taabicina dhacay sheekhadiisii dee raggii u badnaa ee taabicigaha meesha ka maqan yahay saxaabina maqan yahay oo arinku aanu ahayn saxaabi uun ee taabiciba uu dhacay taabica hadduu dhaco qabla saxaabina waa taan soo marray inqidaacin la odhanayo bal markaa waxay leeyihiin qolooyinkaasi kan riwaayadoodii markay u badnaatay taabiciin inay kaba wariyaan ee markaas sheekhyadoodiina ay jaanibkaa uba badan yihiin haddii aanay sheegin ciddii iyag iyo rasuulka ilaahay u dhaxaysay meeshii waxaa aada u badan inay taabiciba uu noqdo sidaa daraaddeed mursal kuma magacaabayno markan kala soocaynay dee mursal iyo munqadic lakala farqinaye munqadicun baan odhanaynaa taas bay dhaheen laakiin qowlkooda mashhuurka cinda almuxadisiin iyagoon taabiciga kala qaadin mid yar iyo mid weynba wixii uu rafciyo mursalun weeye waa maqway bal marka halkan laba arrimood baa yar imanaya oo ay qolooyin ku baraarujiyaan shaarixuna uu soo noqlinayaa labada arrimoodba mid waxa weeye markan aan leenahay taabici wixii uu kor yeelu rasuulka ilaahay u koryeelay mursal baa la odhanayaa waxaa jirta kutubta kuba sugan nin taabiciya oo rasuulka ilaahay wax ka maqlay taabicina weeye haddana rasuulka ilaahay buu wax ka maqlay macna marka uu la kulmay rasuulka ilaahay muslim ma ahayn inay waxa weeyaan haddii kale saxaabi buu noqon lahaa rasuulku wax ka maqlay rasuulkii ilaahay dabadi ayuu islaamay islaamkiisaasna dee inay dib uma arag rasuulka ilaahay oo taabici weeye oo saxaabadii unbuu isagoo muslima laba kulmeen rasuulka ilaahay kulankiisa iyo maqalkaasi wuxuu ahaa isagoo gaala markii dambena wixii uu rasuulka ilaahay maalintaa ka maqlay ayuu wariyey waxaa misaalka ay soo qaataanye nin malaa reer tanuuq ahaa waa qorooyin carbeed oo shaam degayo kollay kuwii nasaarada u badnaa waqtiyadaasba ah oo hiraqli boqorkiisa uu soo diray oo rasuulkiisa ahaa rasuulka ilaahayna laba kulmay wax kaba maqlaa dib buu u islaamay mar dambe xadiiskiisana axmed iyo way wariyeenoo ee kutubtooda masaaniida ah iyo axaadiistii musnadkeed siay ku warinayeen inbay ku wariyeen markaa ninkii waa taabici markan geesaa laga eego xadiiskaasna maaha xadiida mursala ee dee waaba maqlay oo waa xadiis markaa wuxuu noqonayaa mutasila ayuu noqonayaa waana la xujaysanaya waa mawsuul waxaana jirta oo dee aan u tegi doonaa markan in ruuxu uu wax warinayo ee uu taxamulayo sheekadii ama dee wax xambaarayo looma shardiyo inuu dee muslim yahay iyo inuu cadaala ay u sugnaatay iyo inuu qaan gaadhay cinda aladaa unbaa umuuraha la shardiyaa oo wuxuu gaalnimadii ku taxamulay hadduu markuu islaamay wariyo waa laga aqbalayaa dee amtilo kala duwan oon kan ahaynna waabay leedao saxiixan iyo keyrkood kuma sugankani waaba axmed markaa ninkaas oo kale riwaayadiisu iyadoo uu taabici yahay ayay riwaayo mawsuula atay xujo noqonaysaa markaa dee waxay u yar baahantahy istifta tacriifka lagaba soo reebo lagu qaydo wixii aanu taabici markuu kor yeelo waxaanu rasuulka ilaahay ka maqlin si suuradani u baxdo arrin labaadna way jirtaayo dadkii rasuulka ilaahay arkayn iyagoo aada made arag saasaba dee waa arag aada u yaroo garasho may lahayn waa carruurtii yaryarayd ee marka ay dhashaan rasuulka ilaahay loo keenayay si uu bal ee ugu duceeyo taxniigii iyaba ugu sameeyo loo keenayey intaas rasuulka ilaahay baa arkay bal iyaga aragtidoodu dee aragti hayaysanoo loo nisbeynaya yaanay noqoninbe marka intaa sharafta suxbadaa weynoo suxbo way ugu sugaan taabiciintii waaweyneyd baaba isaga ka waaweynoo taabiciintii kale iyo baaba isaga badnaanaysa marka qoomka caynkaasa sida maxamed ibn abibakr sidiiq oo kale oo xajatulwadaac dhashay maalintii weliba dulxulayfe la joogay ee laga soo baxay madiina dulxulayfe kuba dhashay taasoo kaleo rasuulka ilaahayna loo keenay saxaabi jaanibka waa kaye laakiin xagga riwaayaadkiisu taabiciin baa u badan dadka uu wax ka wariyo oo xagga riwaayadiisu waxay noqonaysaa un taabiciintanubuu la xukum noqonaya ee kay noo soo socday mursal saxaabi ma noqonayo saa daraaddeed baa laqsi jira xaafid ibnu xajar iyo uu fadaxulbaari waa mujaladka toddobaad bilowyadiisa uu kuba soo qaado oo ay yidhaahaan صxaabiyu xadiiثhu mursalu laa yaqbalhu man yaqbal maraasil صaxaaba waa صaxaabi xadiidkiisu mursal yahay markaa taabici maaha waa صaxaabi baan leenahay xadiidkiisa isna mursal noqdo oo maraasiishan la xukum noqday oo aanay aqbalayn xujaysanayn cidda maraasiil صaxaaba aqbasha waayo maraasiisha صaxaabada inoo dambaysa la nooc maaha waa ka duwan yahay xaggaa taabici unbuu yahay oo axaadiistan taabicigu kor yeelayo ayuunbuu la mid yahay taabicina maahay waa saxaabi bal labadaa suuraba waa laba suuro oo tacriifka guud ahaan ku imanayo ee ay tahay in bal quyuud loo raaciyo taasna waa yar shaarixuna labadaba waa dhigtay laqdigu kuma sugna aan sheegayaa waidaa qaala hadduu yidhaaho shaksi weeye raawi uu yidhaaho isnaadka dhexdiisa fulaanun akhbaranii fulaanun can rajulin can fulaanin saasba uu yidhaaho faqaala alxaakimu xaakim wuxuu yidhi munqadicun huwa munqadicun munqadic weeye oo laysa ma ahaanin mursalan xadiid mursala ma ahaanin wa qaala hayruhu hayrkii wuxuu yidhi waa dee qolooyinka ahlalusul barhkood weeye maaha dee san muxadisiinta qowlkooda isne hayrkii wuxuu yidhi mursalun xadiidkaasi mursal weeyo dee ibnu salaaxna bacd alusuuliyiin buu ka soo naqliyaa waana se imaamulxarameyn kitaabkiisan madbuuca ee alburhaan la yidhaayo uu kuba yidhaaho maxaalkana waa masale labaad oo culimadu bal matalan xagga tasmiyadeeda laba qowl ama saddex qowl ay u leeyihiin midi waa maxay waxaa jirta dee xadiidka sanadkiisii waxba kamay dhicin weeye imaka oo sanadkii cidimay dhicin laakiin ruux aan magaciisii la sheegin saa daraaddeed aan loo garanayn wuxuu yahay ayaa meeshii sanadkii ku sugan saxaabina maaha hadduu saxaabi yahay kaa mubhamkii dhib ma laha oo garasho la-aanta cayntooda aynaan garan iyada dhib xadiidkii uma keenayso dee dhammaanba waa cuduul oo iyaga cadaala u sugnaatay bal markaa marka ruux aan la magacaabin waa kaa ay mubhamka yidhaahaan sanadkii uu ku sugnaado oo bal matalan saa uu inoo dhigtay ninbaa sanadka dhexdiisii odhanaya dee waxa weyaan can rajulin baa buu yidhi nin ama can shaykhin cibaaro saasuu kaba cabiray ruuxiina muu magacaabin kacaynkaasa xaakim baa wuxuu leeyahay waxaa lagu magacaabayaa munqadic laakiin ma odhanayno mursal lama odhanayo oo nooca caynkaasa mursal lama odhanayo munqadic baa la odhan hayrkiibuu ka soo naqliyay heyrka ma magacaabin ibnu salaaxna bacda kutubi usuul unbuu ka soo naqliyey waana saa imaamulxarameyn iyo qolooyin ay kuba tegeen ama imaamulxarameyn oo kale waxaa lagu magacaabayaa kaa mursal baa lagu magacaabayaa meeshana maxaa yeela saqad ma jiro sanadkii waxba kamay dhicin ruux aan la magacaabin oon magaciisii la sheegin dee kol haddaan saa loo garan isagiina cayntiisii aan la garanahayna xaaladiisii iyo cadaaladiisii lama garanayo saa daraaddeed riwaayadiisii lama aqbalayo kaas baa kuba sugan saasaa jirta laakiin labada qowlba saa ciraaq yidhaaho akaru ahlilcilmi ama akaru lmuxadisiin waa khilaafsantahay waxay qabaan oo culimada xadiidka intooda badan qowlkoodu waxa weeye xadiidkan sanadkiisa irsaalna kuma sugnaa inqidaacna ma jiro haddii aan kala farqino ee waa xadiidka sanadkiisu xidhiidhsan yahay laakiin maxaa jira uun sanadkiisaa ruux mubhama ama majhuulsu isagu kaba cabiray uu ku sugan yahay macnaha waa xadiid sanad mutasila oo uu ruux mubhami uu ku sugan yahay ama majhuula dee waana inoo dambeeyaan waxyaalaha axkaamtooda insha allah way inoo dambeeyaane markaa inqidaacna ma jiro irsaal lama jiro mursalla lama odhanayo munqadicna lama odhanayo bal taas baa adigu ay tahay bal intaas weeye oo qowlka raajixa cinda ahlilxadiid ama qowlkooda dee meesha imanaya sanadkaas waxba kamay dhicin laakiin ruux ka mida ayaan la aqoon qarsoon majhuula ama mubhama intaas weeye qowlkooda ama labadan qowlba markaa si dee qowlkii la yaqaanay waa ka duwan yihiin waana jiraan dee usuuliyiinta qaarkood qowlkoodu kan yahay xaakimna waa kasaaba leh dee kollayna waa marka wax tilmaamaya inuu ninkan ka maqlay meesha yaallay taasi iman ee haddii xataa inqidaac iyo waxyaalaha lagaba shakisan yahay dee markaa xukum inqidaac waa iman karaan marka tacriifkii iyo umuurihii soo maray oo aan kaba soo baxnay bal tacriifkiisii oo tacriifkii saddex qowl baan inba soo aragnayo in lagu khaas yeelo taabiciga weyne wuxuu kor yeelay in dee saa muxadisiinta agtooda mashhuur ku ah taabici inagoon kala qaadin wixii uu kor yeelay mursalku uu yahay iyo in laga dhigo saqdu raawi raawi uun oo dhaca meeshuu doonaha ka dhaco ee sanadkii kaba mida saddexa qowl baan tacriifkii usoo aragnay xagga xukumkii waa kan lahaa nawowi waa iskagaba mid ee waa ikhtilaaf ilcibaara iyo tasmiyada uun bal imanka wuxuu halkan inoogu sheegayaa xukumkiisa wuxuu noqonayo uma almursalu mursalkii xadiiskii mursalka ahaa xadiiun xadiis weeye ضaciif ضaciifa cinda jamaahiiri اlmuxadisiina muxadisiinta dee intooda badan iyo jamaahiirtooda agtood daciif weeye iyo wa kaiirin wa cinda kaiirin in badan agtood oo min alfuqahaa'i wa asxaabi اlusuul fuqahadii iyo nimankii cilmigan usuulu fiqiga aimadiisa iyo culimadiisa iyaga agtooda wa qaala maalikun bal taasi waa mid oo wax xukumkiisii waqaala maalikun maalik wuxuu yidhi iyo wa abuu xaniifata abuu xaniifa fii daa'ifatin waa koox dhexdood iyagoo kuba sugan dee dadkii iyaga atbaacdooda ahaana intoodii badnayd qowlkoodaba ay tahay waxay yidhaaheen saxiixun wa saxiix weeye bal halkana xukumkiisii xagga ixtijaajaan buu inoogu sheegayaa marka waxa uu meeshii taalla aynu soo marrayna xadiidkana saxiix la odhanaya ama xasan ee maqbuula kollay shuruud buu lahaa shuruudahaas waxaa kaba mid ahaa xadiidkaa sanadkiisu inuu xidhiidho xidhiidhkuna waxa weeye ciddii xadiidkan kala warinaysa oo dhammi inay joogaan oonay cidi kaba dhicin marka kollay sababta taa loo shardiyayana wuxuu ahaa dee kol haddii sanadkii ay wax ka dhacaan ruuxan dhacay ma garanaynaba wuxuu yahay oo waayo laba shardi oo kalea jirto waa inuu ruuxa cadaala ay u sugnaato xadiidka warinayo dabdina uu sugnaado ayay hayd ruuxa la garanaye cayntiisii la garanayaa la dee eegi karaa la hubsan karaa cadaaladiisii iyo dabdigiisao loo xukumi karaa ruuxa aan laba garanayn kuu yahay oo meeshaba kaba maqan dee cadaaladiisii iyo dabdigiisiina jaahil baa laga yahay ama lama garanayo saa daraaddeed xadiidkaasi shardigaas aqbalka keenayay iyo labadan shardi ama dee saddex shardi baa meeshii ka wada baxaya saddex shardi oo shuruuddii aan xadiidka ku aqbali lahayna markaa xadiidkaas sanadkiisa ay wax ka dhaceen agtooda dee bal haddii aan mursal saxaabiga marka laga soo reebo daciif buu noqonayaa waa jamaahiirulmuxadisiin qowlkooda in badanoo fuqaha iyo asxaabu suloo dee markaan eegna shaaficiyada oo kale ee qowlkooda ayaa taasaba fuqaho kale oo bal matalan maalikiye leh oo dee bal matalan xanafiye leh iyaguna iyo ha lagaba badnaado marka madhabtooda la eege qowlkooda ayuu noqon bal markaa waana taa uu yihi wa kaiiri min alfuqaha wa asxaabi sulo lama xujaysanayo sababta loo xujaysan waayeyna waa ruuxan ka maqan sanadkii ayaa xaaladiisii laga jaahil yahay waayo waxa suurtagala haddaan xataa ku khaas yeelno saxaabigii kol haddii taabiciintu ay taabiciin kalena wax kasii wariso lana arkay kolkol afar shan taabiciyo sanad keliya ku wada sugan ay badan tahay lix ilaa toddobana istiqra ahaan dee kolkol la arka ay gaadhaan in waxaa dhici karta ninkan dhacay aanu saxaabiba ahay inuu taabici yahay taabicigina inuu daciif yahay ixtimaalaysa dee marka haddii xataa la yidhaha waasiqo ee taabici kaleba inuu kasii xambaaro xaaladii unbaa inagu soo noqonaysa sidaa daraaddeed xadiidkaasi waa xadiid daciifa lama xujaysanayo haddaan wax xoogeeya oo kaba aan la helin say noo soo socota waqaala maalikun maalik baa wuxuu yihi iyo wa abuu xaniifata fii daa'ifati macnaa waxay ku tegeen weeye oo maalik wuu ku tegaya iyo abuu xaniifa waa saxiix horta markan waa saxiix la leeyahay macnaa shuruuddii kale ee ama ayaa aan wada haynaa wax kaloo lagu cileeyaa ma jirto oo ruwaadda inta wada joogtaa waa dad hiqaad ah oo dabdi iyo cadaala ay u sugnaatay shuduud iyo cilo sanadkii kuba sugani ma jiro waxa meesha yaalla un waa irsaalkan ama inqidaacan meesha yaalla dee iyaga agtooda irsaalku uu ka acamsanaa irsaalkan taabiciga waa ka acamsan yahay markaa marka umuurihii kale aylan yihiin taas baa ay leeyihiin waa xadiis la xujaysanayo arrin kalena way jirtaayoo barhkood weliba madhabahaasa ay itifaaq ahaan usoo naqliyeenoo ay leeyihiin waxa dee shardiya marka saasoo kale aan u odhanayno waa maqbuul ninkan mursilka ah ee xadiidka maanta irsaalinaya bal taabiciba hadduu yahay ama ruux ka sokeeye yahay dee intaas quruntaa hore oo xadiidkiina irsaaliyey ama sanadkiisii wax kaba rido ciddii uu ka maqlay aan sheegin waa inuu yahay nin lagu yaqaano inuu ixtiraaz iyo ixtiyaad ama isilaalin laba yimaado nin nin wax kastaba nin kastaba wax ka wariyo mid daciif iyo mid istiqaa wax ka wariyo inaanu ahayne waa nin had iyo goor sheekhadiisa xusha ciddaa lagu kalsoon yihin wax ka wariyay inuu yahay waa inay noqoto oo kale dee bal masalan xadiiskan uu riday anugu xambaarno dee saasaynu caadadiisii ka ogeyne in nin lagu kalsoon yahay in uu ridayo si loogu xambaaro ama ninka wariya ku daciifa iyo mid kale iyo mid dee aan daciifba ahayn ka wada wariya marka iyada taa riwaayadiisii dee halkan waa say barhkood itifaaq bay usoo naqleen weliba madhabahaasi ee riwaayadiisii halkan lama xujaysanayo bal taas bay waqaala maalikun abuu xaniifata fii daa'ifatin saxiixun daa'ifadanna barhkood baa waxay kusoo daraan dee waana ku aragteen kutubta mustalaxa iyo dee kuwaasi ama usuulbe axmed oo kale ay kuba soo daraan oo axmedna inuu qowlkaa qabo kolleyna waa sidaasuu dee alfiyadiisa kuba socday oo saddexdoodu israaciyaa waana qowl imaam axmed leeyahayoo naw iyo ibnu lqayim iyo ibnu kathiir iyo soo naqliyeen oo suyuudi uma alxujatu bihi ra'a ala'immatu halaathatu taas buu kaba cabiraa oo markaa oo ruddu laqwa qowlu laksari ka shaafici ahli cilmi lkhabari oo wuxuu ka dhigaa saddexdii imaamba inay taa qabaan laakiin ciraaqi oo kale isagu se halkan taaloo kale ayuu ku socday axmed ma raaciyo oo waxtaja maalikun wakada nucmaanu wataabicuhumaa bihi wadaanu buu kaba cabiraa oo axmed uu ka saara marka waxay sababtu tahay qowl baa jira axmed lagaba soo naqliyo naw iyo ibnulqayim iyo ibnu kathiir ina soo naqliyan inay xujaysanayaan laakiin camalkiisa sida u badan iyo axaadiisa markuu tacliilinayo kollay taas dee camalkiisii umaba badna waxaana jira dee nin dadkaasoo dhanba uga wada waroono waa saaxibkiisii waa abu daawuud imaamkan saaxibu sunan asxaabtii axmed buu kaba mid aha risaaladiisi aynu horena usoo marnay uu reer maka uba diray ayaa hadalkiisa waxaa kuba sugnaa intuu yidhi dadkii hore way xujaysan jireen mursalka ayaa wuxuu yihi xataa jaaa shaaficiyu fatakallama macnaa fiih wataabacahu axmed wagayru oo shaafici ilaa uu yimi dadkaa hore way xujaysanayeen markaase axmed iyana shaafici bay raaceen o qowlkaa ku raaceenoo bal markaa dee waa taas waa markaa qolooyinkan ka saaray hadalkii abi daa-uud iyo bay ixtimaadsadeen iyo dee camalkiisa sida kaba muuqata bal marka waxa weeyaan fuqahada in badan oo kamida ama aada u badan ee qowlkooda ah marka wax kaloo inuu diidna aanu jirin in la aqbalayo dee ay leeyihinna waa quruntii mufadalada ahayd bay kuba sugan yihiinoo dee khaasatanna hadduu ruuxu ruux siqa un mooye cid kale aanu kaba warin waa la aqbalaya laakiin muxadisiintii jamaahiirtoodii iyo waxa weeyaan dee fuqaho badan sida shaaficiya keyrkoodba way diidaan bal dee marka waxay kaba soo naqliyaan ahlilxadiid qowlkoodu sida ibnu cabdilbar tamhiidkiisa uu kaba soo naqliya ahlilxadiid guud ahaan radintuu kaba soo naqliya muslimna saxiixiisa muqadimada walow ruuxa kale uu la doodayo masalada mucacanka kula doodayo carabkiisa ay tahay lisaankiisa iyo iiraad laakiin wax burinaya kamuu daba keenine wuxuu kaba cabiraa isagoo ruuxa kale carabkiisa ku hadlaya haddaad tidhaaha ayaa meesha kuba sugnayd waa faina almursala fii asli qowlina wa qowli ahli cilmi bilakhbaar waa inuu asalka qowlkeena iyo ahlilcilmi bilakhbaar ba inuu kaa marduudkaa yahayo bal ahlilxadiid sababtuna waxa weeye saa uu ciraaqibaa yidhaha waraddahu jamaahiru nuqaadi liljahli bisaaqidi fi lisnaadi waa garashada aan la garanayn ruuxan maqan xaaladiisa aan la garanayn taas bay tahay oo bal qowlkoodu kaa weya fainsaxa hadduu sugnaado makhraju lmursali xadiidkii mursalka makaan bixitaankiisu inoo ansaxo macnaa makhrajka wuxuu wadaa waa itisaalkii tiibaa inoo sugnaatiiyo inuu xidhiiday muxuu inoogu sugnaanayaa taas waa bimajiihi xadiidka imaatinkiisa min wejhin wej aakhara kale uu kaba yimi musnadan xaariya iyadoo la isnaadiyey aw mursalan ama xaariyahi isagoo mursal oo la irsaaliyo arsalahu uu si irsaaliyo nu sanadkiisii dee san oo kale uu kor yeelay man shaksi akhada qaatay can gayri rijaali alawali waa ruuxa hore ama mursilka hore rijaashiisa iyo mashaa'ikhdiisa waa cid aan ahayn cilmiga kaba qaatay kaana xadiidka wuxuu noqonayaa in wax kaloo lagu cileeyo kalena may jirine saxiixan xadiidka saxiixuu noqon wayatabayanu waxaa caddaanaya bidalika ictidaadkaas iyo ee dariiq kale uu kaba yimi ama dariiqa kale uu mid musnad ah haba noqdo ama mursale waxaa inoogu caddaanaya sixatu lmursali xadiidkii mursalkaa sixadiisiiba inoogu caddaan waxa wa anahumaa oo waxa taa inoogu caddaanaya inoogu sugnaanaya annahumaa mursalkan imika horeynu haynay iyo kan dambe xoogeeyeyba ama musnad saxiixaani laba xadiid oo saxiixa inay yihiin marka maxay taasi keenaysaa low caarad oo maa hadduu ka hor yima hadduu caarido labadan mursalkii iyo waxaan xoogeeyey ama mursal ha noqday ama musnade uu caaridu ka hor yimaado iscaaridaan saxiixun xadiidun saxiixun xadiidka saxiixoo min dariiqin dariiq keliya xaggii kaba yimi oo fardi ah rajaxnaahumaa mursalkan iyo musnadkan ama mursalkan kale xoogeynaya ee labadoodiiba markaa is-xoogeyntan ay noogu ansaxeen ayaan raajix yeelaynaa calayhi cala asaxiixi aladii caaradahumaa xadiid saxiixa iyaga caariday idaa tacadara aljamcu isugeyn aan isu geynoon labadoodiiba ku wada camal falla hadday suurtagal noqon weydo ay cudurtowdoon halkan wuxuu inooga sheegayaa ama fiqradan ku sheegayaa xadiidka mursalka waa daciif baa nidhi waana ka qowlkaa jamaahiru nuqaad ay ku tegeen xujadiisna ay caddahay ee usuuliyiin iyo fuqaho badanna qowlkood ah bal taasba weeye oo xataa dee maalikiye iyo xanafiye iyo kaba mid ah bal markaa haddii xadiidka daciif noqda daciifkiina laguma camalfalayaa taalla muxuu halkan fiqrada inoogu sheegayaa xadiidkii mursalka ahaa ee asalkiisu daciifka ahaa oo haddii dee wax helayo wax kaba oo nuqsaantii ama naqsigii halkaa jahliga inoogaba yimi meesha ka saarayo kabayo xoogeynayu markaa xadiidkii inoogu noqonayo xadiid xuja oo aynu qaadano taasi maxay tahay kolley shaafici baana umuurahan lahaa kitaabkiisa risaala walow halkan markaa nawowi isagoo ibnu salaax raacsan aanu xadiidka mursalkii ictidaadka ama quwadan la quweeye wax kale ay xoogeeyeen ku xoogeystay ee ku ansaxay aanu imika ku qaydin kibaaru taabiciin ay idlaaqeen waayo halkan may kala qaadin shaaficitiisa kibaaru taabiciin baa halkaa ku qaydnayd oo mursalka sikaaru taabiciin kolley ictidaadkiisu isagu wuxuu leeyahy aada buu yar adag yahay oo dee waxa ku badan iyaga dacfiga iyo waxyaalahaas ajaanibkaa kuba badan bal umuuro shaafici sheegay oo halkaa uu kuba sheegay oo iyaguna xoogeeyo oonay sheegin halkan inoogu xusaynna waa jiraaye macnuhu waxa weeyaanuun xadiis baa inoo soo arooray xadiidkaasi waa xadiid mursala ee markaan eegno oon hadalkeennii kuba soconno hore waa xadiid daciif oo kuma camal falayno laakiin maxaan helay xadiid kale oo dariiq kale ku yimi oo dee macnihiisii le ama lafdigiisii aduguba le ama macnihiisii uun le ayaan helay xadiidkaa dariiqa kale kuba yimi waaba xadiid musnad oo sanadkiisu waa dhan yahay marka halkanna ma shardiyaan kaas inuu saxiix yay uma shardiyaan ee hatuu xataa daciif dhow oo daciifkii kamayaynu soo maray in haddii wax xoogeeye la helo xasan likayrihi uu tegayay halkan way aqbalaan suuradan oo ictidaad ahaan waayo majmuuca iyo isu tagan ayaa wax inooga soo baxayaan hadduu dee xasan iyo saxiix noqdona waaba sidii fiicnayd ee aada u wanaagsanayd bal xadiid musnada ayaa macnihiisii ku yimi ama xadiidkan helee labaad maba aha musnade kani mursal buu ahaa dee macnahaasna waa ku yimi oo kollay waxbuu lahaa xadiid kaloo isna mursala ayaa isna yimi oo macnihii un aynu aragnay isaguna laakiin waa mursal taa laakiin maxay shardeeyaan halkan cibaarada man akhada can kayri rijaali lawali dee mursalkaa dambe waa inuu ninka irsaalinayo ee taabicigii xadiidkii kor yeelay bal matalan haddaan taabicigii ku khaas yeelo uu yahay sheekhyada ninkan uu ka warinayo shaki aan ahayn nin wax ka wariya maxay taa kaga ixtiraazayaan haddii xadiid labaad oo mursala aan helo laakiin sheekha ninkani uu ka warin jiray ninkana uu ka wariyo meeshii mursal keliyunbay wada noqonaya kana kii horunbuu noqonaya ee waa nin ka duwan kan aanay isku sheekhiya ahayn oo isna sheekhyo kale ka warin jirayo ninka rijaasha uu ama dee sheekhyada uu ninkani cilmiga ka qaatay ku kale aan hayn ka qaadan baa xadiidkii irsaaliyey marka waxaan arkaynaa laba dariiq bay kala yihiin waa laba mursal ha iswaafaqsanaadeen mana aha wax kii hore kusoo noqonaya oo meel keliya se dee maraasisha qaarkood oo markay tataabuceen duruq dhowray leeyihiin laakiin meel keliyunba isugu imanaya nin abucaaliya la yadhaan baabu meeshii uu dib ugu soo wada noqonaya kaasi mursal keliya xisaabsanyaho isma xoogeynayaan waaba shay keliye labadaa dariiq ee kala duwanna ay ku kala yimaadeen mursalkii xadiidkii maxay noqonaysaa mursalkii hore wixii nuqsiya kuba sugnaa kanbaa kabaya ama mursalka ama musnadka kabaya markaa suuradan majmuucada ah ayaa way isxoogeynayaan oo waxay nooga soo baxaya mursalkii horena inaan aqbalo kana aan aqbalo laakiin aqbalka kani koldii hadduu mursal yahay isu tagan baa aqbalkii isaguna uu kaba dhashay musnadkaa hore hadduu daciif ahana isu tagan baa isagana kabay oo isagana xujuu noqday kana xujuu noqday laba xujaabay inoo soo baxay laakiin hadduu marka horeba dee daciif ama musnad xasana ama saxiixa ahaa in mursalkii baa isna ku xoogeystay mursalkii markuu xoogeystay daliil labaadoo kii kale ku biiray laba daliil wada noqdaan ayuu inoo noqonaya ee bal markaa waxa weeye xadiidka caynkaasa waxaa la odhanayaa wuxuu uu xoogeysmaya uu adkaanayaayo markaa mid aan aqbalo ayuu noqonayaa intaa weya markaasoo arrintan dambe markaa muxuu leeyahy wayatabayanu bidalika sixatu mursal makhrajka dariiqan labaadeen u helay ama musnadka ama taas ah waxay noogu caddaanaysaa mursalkiibaa dee inakamay eh isaguna sixadiisa sanadkii waa inoo xidhiidhay oo kaluu noqonaya xadiidkaan xujaysana ayuu noqonaya marka waxaa kaloo taa inooga soo baxaysa cibaaradan uu yidhi oo wa anahumaa saxiixaani mursalkii hore iyo waxaan xoogeeyey marka maxay inoo noqonayaan labadaba xataa haddii markaa hore midba gaari ahaantiisa aanu xujo u noqdeen isu tagan baa laba saxiix bay inoogu noqonoo faa'iidadeedna waa tan laba saxiix markay noqdaan low caaradahumaa saxiixun min dariiqin rajaxnahuma caleyh macnaa waxa inagu yimi xadiid maka waxa weeyaan mursal ahaayoo dee sidiisa u daciif ahaabaa inoo kabmay isaga iyo wixii kabayba laba xuj saxiix xadiid oo dee aynu aqballo ama xujo ayay inoo noqdeen waxaa dhacday xadiid kaloon iyaga ahayn baa ka hor yimi oy iska caarideen de haddaan jamcin karno waan wada jamcinna waan ku wada camal falayna waa la jamcin kari weynay kuwani waa laba dariiq waa laba xadiid oo halkii laba dariiq baan haynaa kana waa dariiq keliya iyagii baa noqonaya rujxaantii yeelanayo tacadudkan ama dee labadan dariiqay yeesheen baynu kii kale kaga raajax yeelaynaayo waa waxa ka imanaya labadan daliil ee inoo soo baxay umuuraha inoogaba dhalanaya min dariiqin rajaxnaahuma calayh idaa tacadara aljamcu jamciga hadduu su adkaado kollay umuuro kale oo haddii saxaabi qowlkii waafaqo oo kale ama akharu lcilmi ay xadiidkan madmuunkiisa kuba fatwoodaan oo kalena waxay kaba dhigaan inuu ku xoogoobayo sharaxa yar dheeraaduu dheereeyey marka wuxuu yihi mualifku raximah llahu tacaala haada kaasi kulluhu macnaa xukumkaan soo sheegnay ee ah khaasatan inaanu xujo ahayn uu daciif yahay in wax kaba loo helo uun mooye kulluhu dhammaantii fii kayri mursali saxaabiyi saxaabiga wixii uu irsaariyey wixii aan ahayn buu ahaaday ayuu yahay ama mursaluhu xadiidkii saxaabi irsaariyey mursal saxaabiga horta waxa weeyaan waa nin saxaabiya ayaa wuxuu warinayaa xadiid aanu rasuulka ilaahay ka maqlin oo ama dee waqtigaa uu rasuulka ilaahay xadiidkan ama waaqicadan uu ka warramaya ay dhacday muslimba ma ahayn ama waaba yaraayo xad uu wax ku dabdiyo ma ahayn ama maba jirin waa saa ibnu cabaas oo kale iyo amsaashood ee waxyaalaha ay warinayaan in badanoo ka midabaa noocan ah caaisho xadiidkeedan badulwaxyi kuma tacalluqsanay tiri kaana awalu maa budi'a bihi lwaxyi oo kale dee waqtigaa mabay jirin oo taasoo aad bay haddii adigu hamay jirinba ficlan waqtiga caynkaasa markaa mabay jirin waana taa xadiidkii warinaysa dee waa mursal saxaabi haddaan dee rasuulka ilaahay dib ugaba maqlin oo kale dadkii mar dambe soo islaamay sida abu hureyre iyo waxyaale hortood dhacay oo waaqicada werinta ay warinayaanna noocaasay noqonaysaa marka adigu waa saxaabigii oo wariya wax la og yahay inaanu u joogin ama da-diisa yar ha noqoto ama isagoon soo islaamin waqtigaa haba noqoto ee bal taas bay mursalu saxaabi yidhaahaan oo macnuu waxa weeye saxaabi kaleu ka maqlay saxaabii kale uu ka maqlayna muu sheegin waa kan rasuulka ilaahun u tiiriyey ciddii uu ka maqlaynayna isagu waqtigaa uma joogina muu sheegin kaas bay mursalu saxaabi yidhaahaan marka wuxuu yidhi haddaba xukumkaa aynu soo maray mursal kasta xukumkaa ma laha ee mursalkii taabicigaa xukumkaa leh ama mursalka nin saxaabiya wixii uu irsaariyey xukumkiisu waa kanoo ama mursaluhu saxaabiga mursalkiisu fa maxkuumun mid la xukumayo weeye bisixatihi sixadiisa oo isagu dee meesha waxaa daahira saxaabi kale inuu ka maqlay waxaanan kii hore loo celiyey ninkan maqan ayaynu xaaladiisa ka jaahilnahay oo waxa suurtagala inuu taabici yahay hadduu taabici noqdona waxa suurtagala inuu daciif yahay hadduu saxaabi la hubo dee asxaabtu dhammaan waa wada cuduuloo lama celiyeen tanna maanta haaliban saxaabadu saxaabo kaluun bay wax ka wariyaan ee inay taabiciin wax ka wariyaan shay naadira weeye waxyaalahay taabiciin ka wariyeenna waxay u badan tahay akhbaar kale iyo israa'iiliyaada ama umuuro kale ayay isaga badan tahay axaadiista la helay inay taabiciin ka wariyeen oo taabicigaasna saxaabigu ka warinayaan waa axaadiis culimadu ay tiriyeen oo bal xaafid alciraaqi kitaabkiisanu muqadimada ibnu salax nukadka waa taqyiid halkan buu ku soo arooriyaa ilaa labaataneeyuu gaadhsiiyaa wixii ay heleen ee ahaa saxaabi xadiis uu warinayu taabici ka wariyay taabicigaasna saxaabi kale dee qaalibanna waa wax wada magacaaban marka maxaa u badan iyaga saxaabi kale inay ka wariyaan saxaabigiina waa cadli hadduu dhaco waxba inama yeelayo saa daraaddeed xadiiskoodu sixadiisaa la xukumaya cala almadhabi asaxiixi qowlka saxiixa dee qowlka kale kolley waa qowl baciida abu isxaaq alisfirayin iyobay kala soo naqliyeen inaanu mursalu saxaabigana aqbalin laakiin iyagu arrinkaasay leeyihiin oo qowlka saxiixa waa la aqbalayaa weeye bal dee raggan siqaaru saxaaba oo kale way badan yihin oo imika ibnu cabaas oo kale dee walow qowl adigu ay tay imika khazali oo kale kitaabkiisan almustasfa qaybaha wuxuu kaba dhigaa rasuulka ilaahi wuxuu ka maqlay afar xadiisun inay tahay kun iyo shan boqol iyo dheeraadna uu warinayaa de adku ragga qaarkoodna weliba muxadisiina na waxaa lagaba soo naqliyay sagaal xadiis baynu kaba maqlay qudaro isna muxadisaad toban xadiis buu sheega inuu kaba maqlay bal umuuro saasa ujeedada cadadka uu ka maqlay rasuulka ilaahay waa cadad yar marka loo eego waxyaaluhu wariyey bal laakiin dee xaafidnu xajar markuu tatabucay waxoogaa buu isgaadhsiiyey waxaa keeni kartaana mujaladka koob iyo tobnaad kolley kitaab raqaaq baab alxashri hadal oo bukhaari dhigto ah xadiiskan waxaa lagu tirinayaa wixii uu ka maqlay ibnu cabaas rasuulka ilaah cibaaro saasoo dhigtay markuu qabanaya xaafid ibnu xajar buu umuuraha idhaaheen iyo tatabucuisi isaga oo ilaa afartan iyo xadiis buu helo saxiix iyo xasanun marka la eego oo dee samaac uu ku sugan yahay wixii bal xuduur meer iyo lagu tirin lahaa bal laga dhigilaa si waxa dee uu maqal noocii yahayna intaa way ka yar kordhaysaa laakiin xataa dee hadduu isagu tatabuco afartanka iyo waxoogaa ku dhowo oo ka siyaadsan gaadhsiiyey nisbadu aad bay u yaraanaysaa marka loo eega axaadiista warinaya rag badan oo amhaashiisuna noocaa weeye marka waxyaalahaasi waa wada xujo cala almadhabi saxiix waqiila waxaa la yidhi inahu ka mursali hayrihi waa markaa aan sheegnay saabu isxaaqii ay lahaayeen ilaa an tatabayana inay caddaato alriwaayatu warin can saxaabiyin dee kol haddii la helay iyadoo saxaabi taabici wax ka warinayo dee ay taabicino markaa ixtimaalkii meesha imanayo ilaa ay noo caddaatay inuu saxaabi kale ka wariyey taasi lama aqbalaya laakiin way neertay waa naadir naadirkuna xukun ma laha saa daraaddeed xadiiska waxaa laga dhigayaa xadiiskaas dee isagoo xujada ah kaa mursalu saxaabi ilaa an tatabayana alriwaayatu can saxaabiyin anawcu alcaashira almunqadic wallah subxaana wa tacala aclam